bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi رab العaalamin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllahu taعaalى baabu ma jaءa fi karaahiyaةi اlhijrati hijrada nicida la nacay caddaynteeda wixii ku yimid buu u baab yahay hijradan la sheegayana waxaa laga wadaa qof qof muslima inuu ka hijroodo ee uu col ka noqdo taa nicida la nacay waana marka ay tahay arrin aan diin ku tacalluqin oo adduunyo ah adduunyo darteed qofku inuu qof muslima uga hijroodo oo u naco saddex maalmood ka badan uu u gooyo nicida la nacay wixii ku yimid u ah ama hadday tahay hijradu mid sharci ku dhisan oo sabab diini ah ou keenay waa bannaan tahay bal iyada waaba la sunneeyaa amase waa mashruucba ayb waxaana asal ay uga dhigaan ahlu cilmiga aayadda suuratu lancaam waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fii xadiidin gayri iyo xadiidkii nebiga sal ll ly slam kacab iyo muraarat bnu rabiica iyo hilaalu bnu umaya saddexdoodaas uu ka aamusnaa konton habeen oo markii ay nebiga ka hareen oo qhaswadii dagaalkii nebiga uga hareen cudurdaarna aynan sheeganin nimankaa nebiga waa ka hijrooday waana ka waa wuxuuna amray in laga hijroodo ilaa kontonkaas habeen sabab sharci ah waay middaas marka midda hadda xadiidkan soo socda uu tilmaamaya ma ahan taas ma soo gelayso iyada marka midaasi waxay u qeybsantaa midda nebigu uu sameeyey sala allahu calayhi waalihi wasalama waa hajri cuquubo ah alcuquubatu bilhajri ama altacziiru bilhajri qofka in hajri iyo col in laga noqdo in lagu canaanto bal inuu soo laabto marka uu dib usoo noqdo intuu isku laabto marka midaasna culimada dawaabid bay u yeelaan shaykhulislaam ibnu taymiya juska siddeed iyo labaatanaad fataawihiisa wuxuu tilmaamay ilaa afar meelahaas shardi ayuu u sheegay oo ka koowaad uu yahay ikhlaas oo ile camal maadaama ay tahay niyo u baahan yahay haddii niyada wax kale kaa galaan waxaa jira kama helaysid hajri mashruucana ma noqonayo shayga labaadna waxa uu yahay ama kan labaad qofku inuu yahay an yakuuna daaciyatan ilaa bidcatihi dadka inuu bidcadiisa ugu yeero iyadana waa shardi labaad oo ninka laga hijroonayo haddii uunan bidcadiisa dadka ugu yeerin oo wax isaga un ku kooban ay tahay markaas ma laga hijroonayo hajri lagu ciqaabi maayo waa loo naseexayna hadduusan marka daaci ku ahayn leanna wuxuuna tusaale uga soo qaatay munaafiqiintii nebiga kama hada halaga aamuso ma dhihin saddexdan saxaabi oo ayagu aan munaafiqiin ahayn oo markaas uun gafayna nebigu waa ka hijrooday sababka muuqanaya waxay tahay iyaga bannaankay soo dhigteen waxooda oo wax cudurdaara melihin ayay dhaheen rasuul allow kuwan laakiin waa isqarqariyeen waana dhaarteen qalbigooda de waxa ku jira lama soo qufin nebigu markaa farahu ka qaaday marka ninka hayru daaciyaha kama liito munaafiqiintaas marka daabitka saddexaadna waxay tahay muraacaatu xaali lhaajir qofka hijroonaya oo hijrada wax ku ciqaabaya oo qofkan kale col ka noqonaya ama amraayo hebel yaa lala hadlin hebel ha la gooyo qofka dhahayaa waa inuu yahay xaalkiisa in la fiiriyo xaalkiisa marka waxaa loo fiirinaa quwatan wa dacfan muraacaatu xaali lhaajiri quwatan wa dacfan oo ninkan hajriga samaynayo waa inuu nin awood leh uu yahay labau noqon karaa marka nin suldaan ah oo markaas yacni de awooddii gacanta ku haysto oo ninkii isaga uu ka hijroodo arrintaas canaan ay u noqonayso inuu soo laabta ay ku keenayso amase inuu yahay qofku nin imaam ah oo caan diinta ku ah oo dadku hadalkiisa ay u dhagan nugul yihiin oo imaam fiddiin ah nin marka imaam axmed oo kale imaamu shaafici oo kale ama bi hadihi lmathaaba taagan oo haddii uu qofku gooyo ama uu yidhaahdo war ninkan xukunkiisu waa saas ee ka leexda nin ay arrintaasi saameyn weyn ku yeelanayso muraacaatu xaali lhaajiri quwatan wa dacfan waa in la fiiriyo oo taa marka waxaa ku tusaayo imaam axmed markii su-aalaat abi daawuud lilimaam axmed wuxuu su-aalay khuraasaan marka la joogo madhabta murji-ada ku xoog badnayd oo dadka ahlu sunnada aada uguma badnayn see see yeelayaan buu yidhi marka dadka meeshaas joogo ahlu sunnadaa see ula dhaqmaayaan murji-ada meeshaas joogto markaasuu wuxuu yidhi laa yaqwuna dalika arrintaas uma awood laha oo xoog uma lahan buu yidhi waa laga tiro badan yahay waana waxaana laga yaabaa marka hajrigaasi faa'iido badan inuunan dhalin marka ha kula dhaqmaan buu yidhi mudaaraad marka waxba hajrigayeyna waxba ku dayine rifqi iyo xoogaa si kale wax uga dhaadhiciyaan oo iyada lafteeda marka arrintaasi muraacaad ay u baahan tahay ee tan afaraad middaan cagsigeeda waayo qofka laga hijroonaa laftiisa xaalkiisa in la fiiriyo quwatan wa dacfan meel uu isaga quwo ku leeyahay waa kaa cilmi badan yahay dadku waa kaa aqoon og yihiin isagiiyay dadka wax ka dhegaystaan adiga laguma yaqaano haddaad ka bilowdo marka ninkaas ha laga hijroodo adigunbaa lagaa hijroona markaas macruufkiina ma ku farmaayo sidaas munkarkiina sidaa ku joogsan maayo adoo afartaasuu sheegay marka waxaa kaloo lagama maarmaan ah oo uu kusii daray qofka muslimkaa haddii si kastaba uu yahay ama mubtadic ha ahaado ama ha ahaado qof markaas yacni faasiq ah waxa looga hijroonayo waa bidcadiisa iyo fisqigiisa inta uu muslimnimada uu haysto ou ka haystana walaa uu leeyahay oo ahlu sunnada caqiidadooda waxaa ka mid a walaagu inuu kala qaybsamo oo halkan qof in muujibulwalaa iyo muujibulmucaadaad inay ku kulmi karto oo haddii uu isagu mubtadicoo kale uu yahay ahlu qiblana yahay oo hadda aan la gaalaysiinaynin islaamnimadiisana garab ayuu kaaga baahan yahay waxaan xumaanta uu ku jirana waa inaa ku nacdaa labadaa in laysku daro laakiin haddaad tiraahdid ama waa in laysku tuuro ama laysku qaato wuxuu yidhi waa madhabu alkhawaarij waalmuctasila ayaa sidaas madhab ay u tahay buui marka iyada lafteeda markaad sidaas yeelaysid wax ka hijroonaysid hadduu muslim yahay islaamnimadiisa waa inaa u fiiriso oo islaamnimadu ay macno yeelata markaas waa haddii bidcadiisu aynan diinta ka bixinin w laakiin bidcadu hadday diinta ka bixinayso ee middaasi waa baabkeedu waa baab khatar ah aduu marka middaa in sidaa loo fiiriyo waaye waxayna culimmadu dawaabidan tirada badan ugu sheegeen waxaa ka dhacay buuq iyo dhib iyo ikhtilaaf ikhtilaafkaas oo keenay muslimiinta inay kala tagaan isnacaan haddii dawaabidan la fiirin lahaana maynan dhaceen waxaas oo ciqaabtuna waxay ku dhici lahayd qofka mudan kan kalena kuma aynan dhacdeen dadku markay boqolaal xisbi kala noqdeen ee xisbi walba isagaa isla toosan xaqa isagaa haysto qeyrkiisna waa baadiyeysan yihiin ka kalena sidaasuu aaminayaa midka saddexaadna sidaas ee taasi marka wax ku toosi maayaan waa in si kale la raadiyey marka sida kalena waa daabit dawaabidan in la raaco ayb qaala xadaanaa bnu abi cumar marka qofku haddii uu yidhaahdo hajrigii sharciga ahaa ayaa laga tegay kan sharcigaa ninkii ka taga waa qaldan yahay laakiin midaan sharci ahayn cidi ma isticmaalaysa kaas ninkii ka taga waxba kama tegin qalad ma sameynin ee qof aan marka isagii waxba kala aqooninba hadduu leeyahay qofkan waa mubtadic kanna waa kaas waa faasiq midkanna waa kaafir qofaan aqoonteed ba lahayn haddii uu leeyahay ninkaan ku raacinna uu leeyahay maya waxaa laga tegay asaasiyaadkii hajriga wada waxaa weeyaan kaas isagay wax ka qaldan yihiin qaala xadaanaa bnu abi cumar qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyayna qala qaala xadaanaa الzuhriyu waxadaanaa saciid bnu cabdالraحman wahuwa almaqzumiyu qaala xadaanaa sufyaan waa ibnu cuyayna labada laba sheekh buu marka tirmidi leeyahay oo ibnu abi cumar iyo saciid can الzuhriyi can caطaaء bni yaziid allayhiy can abi ayub alansaariy ana rasuula اllahi sal l slama qaal laa yaxilu lilmuslimi muslimka uma xalaal aha an yahjura akhaahu walaalkii inuu ka hijroodo oo la collaytamo adduunyo darteed fowqa halaaثin saddex wax ka badan ayb yaltaqiyaani waa kulmayaan fayasudu haadaa hajrigii baa lagu sharxaa marka hajri maxaa waaye yaltaqiyaani waa kulmayaan fayasudu haadaa midkan waa jeedinayaa oo kanuu wejigiisa ka jeedinayaa wayasudu haadaa kanna waa jeedinayaa wejigiisa wa khayruhuma aladii yabda-u bisalaam labadooda kan ugu kheyr badanna waa kan salaanta bilaabo xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa salaanta in hajrigu ku istaagayo yaynan ba isla hadlina hadday yidhaahdaan assalaamu calaykum hadday isdhahayaan hajri ma jira markaas oo salaanta ayaa hajrigu oo ku go-a haddii salaanta la waayo markaa hajriga waa jiraya qala wfi lbaabi can cabdillaahi bni mascuudi waanasi waabi hurayrata wahishaam bni caamirin waabi hindin iddaariy qala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu maa jaءa fi muwaasaati اlأkhi walaalka xiriirintiisa wixii ku yimid tii hadda cagsigeeda wa qala xadaanaa axmed bnu maniic whuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim qala xadaanaa xumayd can anas qaala lama qadima cabduraxmaan bnu cawfin ilmadiinata markuu yimid aakhaa rasuulu llahi sala l slama baynahu wa bayna sacd bni rabiic nebiga isaga iyo sacd bnu rabiic uu walaaleeyey faqaala lahu wuxuu ku yidhi sacad baa wuxuu ku dhahayaa cabdiraxmaan haluma nakeenoo kaalay uqaasimka maalii nisfayni maalkaygaan kula qaybsada laba nus walimra'ataani laba xaas baan leeyahay fa udalliqu ixdaahumaa middood baan furayaa faida inqadad ciddatuhaa ciddadeeda markay dhammaato fatasawajhaa guurso faqaala wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalika ehelkaaga iyo maalkaaga allah kuu barakeeyo dulluunii cala suuqi suuqay tusa fadalluuhu cala suuqi suuqi bay tuseen fadalluuhu cala asuuqi suuqi bay tuseen ayb markaa suuqay tusa buu yidhi damaciya waxaa kuma jiraan dulluunii waa amar ficlu amar wa daalku waa gudnaanah marka dalla yadullu ee middan kalena fadalluuniina daalku waa kordhiganya waa maadi waa daladii oo waawaljamaaco la geliyey fadalluuhu cala suuqi bay tuseen famaa rajaca yowma-idin maalinkaas sooma noqonin ilaa wamacahu shay-un isagoo wato ayuu lasoo laabtay min aqitin caano qallalan wasamnin iyo subag qad istafdalahu uu markaa faa'iido kusoo helay ayb fara-aahu rasuulu llahi sal l slam nabiga arkay bacda dalika markaas ka gadaale muddo wa calayhi wadaru sufratin midab jaalla ah calaamad jaalla ah isagoo leh atharu sufratin faqaala wuxuu yidhi mahyan waa maxay qaala wuxuu yidhi tasawajtu imra'atan min alansaar haweeney ansaar ayaan guursaday faqaala wuxuu yidhi famaa asdaqtahaa maxaad meher uga dhigtay qaala nawaatan laftimireed wax la eg oo dahab ah ayaan meher u siiyey marka waana shaqaystay suuqii baa ilaahay shaqadiisa ribix oo uga dhigay dabadeedna marka sidaa ayuu ku baxay uu ku guursaday marka saxaabada waxaa laga qaadanaa muwaasaadkooda iyo iithaarka intay naftooda ka dooraanay heyrkood u doorayeen waa fadiilo marka ay lahaayeen oo nebiga sal ll l slam ansaar uu ku ammaano wayu'iruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa uu yihi ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa muhaajiriinta ayaguna dad damac badan inaysan ahayn oo waxaanan ku siinaya isii ma uunan dhihin suuqa in un itus anaa shaqaysanaya ayuu yidhi balsay u kheyr badnaayeen arag labada dhinacba ayb kuwana qanaacadooda badan kuwana marka waxbixintooda iyo aada u toosan ayb radia allahu canhum ajmaciin waxaa laga qaadanaa marka xadiidka fiihi muwaasaat اlakhi qaala xumaydu aw qaala wasna nawaatin min dahab faqaala nabigu wuxuu yihi awlim walow bishaatin qaala hada xadiidu xasanu صaxiix waqaala axmed bnu xambal wasnu nawaatin min dahabin waa wasnu halaaثati daraahima wa hulhin saddex dirham iyo dirham saddex meelood meeshiis culays u dhigmo waay wa qaala isxaaqu wasnu nawaatin min dahabin wasnu khamsati daraahim marka daraahimta culayskooda hadba kala duduwanaanaya qaala akhbaranii bidalika isxaaq bnu mansuur can axmed bni xambal wa isxaaq qowlkan marka sanadkiisii waa kaasa qaala baabu maa jaa fi lgiibati xanta wixii ku yimid xanta wixii ku yimid qofka in la xanto oo qof ou xanto qaala xadaanaa qutaybatu xanta iyada lafteeda marka de waxaa weeyaan midna waa muxaram xan marka bannaanna waa jirtaa sharcan alimaamu nawowi riyaadu saalixiinka lix suuro ayuu ku sheegay xanta bannaan kitaabkiisa riyaadu saalixiinka ayb halkaas baad marka ugu laabanaysaa wuxuuna daabit uga dhigay mar walbo mafsadada ku jirta qofkan muslimkaa in la xanto iyo haddii laga tago oon la xamanin mafsadada imaanayso hadba tii badanaa la fiirinaya mafsadada haddii ninkan xantiisa layska dhaafo imaanayso hadday badato in la xantaa waa banaanaanay markaas in la xantaa marka way banaanaanay daabitku saas maalan hadda kutubtan xadiidka aan akrinayno asaaniidda dad baana soo maraayo nebiga lagu gaarayo sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxaa la leeya ninkaani xifdigiisa ma fiicnayn fulaan kadaab fulaan matruuk fulanun mutaham bilkadib waxaas marka miya waa xan waana bannaan tahay maxaa yeelay haddii la aamuso ee ninkan aan xaalkiisii la sheegin wax nebigu ounan dhihin ayaa meeshii imaanaysa in la aamino haddii marka wax nebigu dhihin la aaminana wax oo loo aamino inuu nebigu yidhi waxaasi sharci bay noqonayaan dad baa ku cibaadeysanaya mana ahan diintii saxda ahayd marka iyadoo diinta loo daacadnimo falaayo loo khayr miiraayo ninkan xantiisa lama layskama ilaalinayo markaas leanna diintii baa dhumayso yaa weyn nebigu wuxuunan dhihin waa dhahay in la yidhaahdo iyo ninka iyo ninkan xantiisa in layska ilaaliyo labada mafsada yaa daranna middan baa daran waxaan diin ahayn in diin loo maleeyo waxaa ka mid a qofka xuquuq buu ninkan ku leeyahay maxkamaddiibuu tegey ama nin sheekha buu u tegey wuxuu rabaa inuu yidhaahdo war ninkaas waxaas iyo waxaasuu igu sameeyey xaq ma u leeyahay sharci ahaan mase uma laha waa bannaan tahay middaas leanna ninkani diin buu raadina haddii uu iska aamusana waxaa laga yaabaa xaq sharciya inuu ku dayacmo meeshaas haddii marka intuu qaaliga u tago ama nin sheekho caalima u tago uu yidhaahdo sheekhow qofkaasaa saas igu sameeyey arrintaa ma bannaan tahay mase ma bannaana nebigana waaba lagu yidhi hinda binti cutba markay nebiga u tagtay ay tidhi ina abaa sufyaana rajulun shaxiixun abuu sufyaan waa nin gacan adag laa yucdiinii wawaladii maa yakfiinii aniga iyo ilmahayga wax nagu filan nama siiyo biilka ee arrintaas ka waran sharci ahaan say noqone nebigu ma dhihin adiga maxaad u xamanaysaa ninkaaga ee isagana meesha ma joogin leanna xugun sharci abaa ku jira wahaakadaa waxyaabahaas dha aduu ilaa meelahaasu gaarsiiya daabitkuna sidaas qaala xadaanaa qutaybatu qala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn mxamed wahuwa daraawardiyu can اlclaaء bn cabdالraxman can abihi can abi hurayrata qaala qiila ya rasuula اllah waxaa la yihi rasuul allow ma lgiibatu xanta waa maxay qaala dikruka akhaaka bima yakrah waa walaalkaa ood ku sheegto wuxuu nacayo qaala ara-ayta bal ii sheeg in kana fiihi ma aquul walaalkay haddii ay ku sugan tahay dhexdiisa waxa aan dhahayo waxaan ka sheegaya hadday run yihiin ka waran qaala wuxuu yidhi in kaana fiihi maa taquulu waxaad dhahaysa haddii walaalkaa ay ku sugan tahay faqad iqtabtahu waa xamatayba wain lam yakun fiihi hadduunan ku sugnayn maa taquulu waxaad leedahay faqad bahadtahu waad ku been abuuratay hantu waaba in wax uu yahay inaad ka sheegto isaguna uu nacayo ayb dadka qaar marka waxay ku leeyiin aniga maa wax beena ka sheegayo ku dhahana war qofkaan ha xamanin maanaa wax beena ka sheegay waaba runa waa yahay saase ayb lama rabo marka hadduu qarsanaayo adiga ha ka sheegin laakiin haddii banaanka uu dhigayo dadka dhan uu tusaayo taas xan maaha ayb xadiidkanna marka xaqiiqat lgiiba ayuu tilmaamayaa qaala wafi lbaabi can abi barzata wabni cumar wacabd llaahi bni camrin qaala hada xadiidu xasanu saxiix baabu maa jaa-a fi lxasad xasadka wixii ku yimid ayuu u baab yahay xasadka marka waxaa la yidhaha tamanii zawaali nicmati lmaxsuud qofka la xasdaayo nicmada inay ka baaba-do inaad jeclaysato xaasidnimada madmuumka kaas wa yacnii inaad jeclaysato nicmada ou haysto inay ka baaba-do ayb waana dembi cudur qalbiga ku dhaco waaye sida qofku isaga baabi-in karana waxay tahay inaad ilaahay iyo xikmadiisa faraha ka qaado leanna xikmada alle waxay keenaysaa mararka qaar yacnii qofkan in maal la siiyo ninkan in cilmi la siiyo kan ilmihiisa in baari laga dhigo ninba ilaahay waxbuu siinaa xikmad alla waay kanna waa xikmadiisu ku siiyey kanna xikmadiisa adiga marka ha dhihin ilaahay kan muxuu waxaas u helay haddaad tihaahdid xikmaddii allaad daba taagan tahay iska ilaalim xaasidnimo marka maxmuud ah baa jirto oo luqatan xaasidnimo waa la dhihi karaa laakiin sharcan macnihii hadda aan sheegnay ma ku dhaboobayo waa midda uu xadiidkeeda keeni doono qaala oo xadiidka ugu dambeeya baabka qaala xadaثna cabdاljabaar ibn اlcalaa ibn cabdiljabaar alcaطaar wasaciid bn cabdالraxmaan qaala xadaثna sufyaan bnu cuyayna ayb can الزhriyi can anasin qaal qaala rasuulu اlah sal slam laa taqaaطacuu nebigu wuxuu yihi haisgoynina walaa tadaabaruu haisu daba jeedinina walaa tabaaqaduu haisu carooninina meeshaan marka walaa tabaaqaduuda ibnu rajab jaamic اlculuum alxikamka xadiidkan laa tabaaqaduu markuu fasiraayo arbiciinka tafsiir aada u fiican uu ku dhigay sharx aada u fiican hala fiiriyo hala fiiriyo wax badan baa kaaga kordhahay nacam tacasub badan oo dadka diinta ku dhex jiro iyo ardayda iyo iyo dadka macalimiinta wax akhriya tacasub badan oo ku jiro ayuu kaa waaninaya nacam mararka qaar baa qofku wuxuu isleeyahay adi waa fiican tahay oo diin baa ku socotaa mana ku socdo xaqiiqatan waxaa laga yaabaa adiga shiikaagii oo mas'ale ku gafsan isaga aada gaftid isma lahayn waa dadaalay waa dadaalay sidaasay la noqotay dembi male dabcan leanna isaga xumaan uma qasdin waxaa laga yaabaa isaga marka masaladaas uu ku gafay inuu difaacayo oo adiladeeda waxeeda kaan keenayo laakiin isaga marka fii qaraarati nafsihi xaq bau markaas inuu sugaayay la tahay macduur waayo ninkaas sheekhaan ardaydii baa marka waxaa dhacaysa qof qaladkaasi u muuqdo oo isaga marka jacayl ou sheikhiisaan jecel yahay bis un ugu raacayo qaladka nin kale oo sheekh kale oo isaga ka saxsan ee uu og yahay xaqiiqatan inuu ka saxsan yahayna waa la dagaalamaa waa naca liajli si aan loo dhihin shiiqaaga gef ku dhacay ninkaani marka isaga mas'aladan uu difaacayo cilmi iyo xaq ma difaacayo shaqsigu difaaca shiikhiisana de wuxuu difaacayaa isaga xaq labadoodu marka waa kala maarib waa kala maarib duwan yihiin kan marka midda ardayda marka tan looga cabsada taas waa marka sheekaaga adiga adigoo ixtiraamayo oo ixtiraamkiisa aada siinayso haddana masaa-isha sax yacnii qaldan ee adiga kuu muuqatay waadixa kuu noqotay sida ilaahay marka adigu kugu ogyahay uga diin dhigo ayb isaga markaasi intaad iyada marka adoo xaqi og intaad ka leexato baatil maanta dhan ha difaacin ayb aduu macaani noocaas oo kale u tilmaamay laakiin taana marka marar badanna waa sheego waxaa ka sokeeyo qofka ardayga laftiisu waxaan inay qaldayni in kale inuu fahmayo uu fahamsan yahay hadaad adiga iska dhaadhiciso waxaan waa qaldan yihiin wixiina aada salkeedii tegin oodan wax badan ka aqrinin sidaasaa la yidhi culummada laguma raaca qaladkaa la yidhi haddaad adigu marka qaladkii aada waxaan qalad u aragta laakiin qalad aynan ahaynna waa mushkilo kale waa laba dhibo marka alimaamu dahabi wuxuu yidhaahdaa qofku marka uu leeyahay marka uu qofku leeyahay abu xaniifa ama shaafici masaladaas ay ku tageen waa waa ku gafeen ama wax lamida marka uu dhahayo waa in markaas iyagu aimadaas ay ku gafeen ee a-imo kaloo iyaga lamida mas'alada sida aad adiga u haysato inay sawaab tahay waa inay kula qabaan laakiin culimadii oo kale o dhan ma leh adiga unbaa soo taagan shaafici waa qaldan yahaa leedahay adigiina ahl maba fahmaysidba waxa uu ka hadlaya shaafici nacam oo waxaa laga yaabaa kitaabkiisa haddaad ku tadaburto ama fiiri maagto inaadan garan karin waxa uu ka hadlaayo nacam taasi marka waa ibtilo waayo ardayda iyadana haysato marka ardada taas inay iska ilaaliyaan marka qaladkaani waa imaam lamida isaga inuu qaladkaasi marka sida adigu waa sawaab aada leedahayna uu caddeeyo walaa tabaaqaduu haysu carooninina walaa taxaasaduu haysxasdinina wakunuu ahaada cibaadallaahi yaa cibaadallaahi ilaahay addoomihiisa o ikhwaanan walaala ahaada walaa yaxilu limuslimin muslim uma xalaalaha an yahjura akhaahu fowqa halaahin ayb qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala wfi lbaabi can abi bakrin الصidiiq wazubayr bn اlcawaam wabni cumar wabni mascuudi waabi hurayra qala wxadaثna bnu abi cumar qala xadaثna sufyaan qala xadaثna الzuhriyu can salim can abihi qala qala rasuulu اlahi sal ly slam laa xasada ila fi اthnatayn majeersi ma jiro ama kamasho ilaa laba arrimood dhexdood maahani xasad baa hadda layskaga idlaaqay laakiin xasadkii tamani zawaali nicmati lmaxsuud maaha kan adiga ma tamaninaysid ninkan nicmada inay ka baaba'do laakiin waxaad leedahay isagoo kale yaa kaa dhiga allow laa xasada ilaa fitnatayn rajulu nin aataahu llahu alla uu siiyey maalan maal fa huwa yunfiqu minhu waa bixinaya aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar habeenka saacadihiisa ee maalinta warajulun aataahu llahu lqur'aan iyo nin ilaahay qur-aan siiyey fahuwa yaquumu bihi waa ku kacayaa aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar waa ku tukanayaa habeenka saacadihiisa iyo maalinta saacadaheeda qaala waqad ruwiya can ibni mascuudi waabi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama naxwa hada qala baabu ma jaءa fi اtabaagudi isu carooshada wuxuu ku yimid qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abu mucaawiyata can اlacmash can abi sufyaan can jaabirin qaal qaala الnabiyu sal ly slam ina shayطaana shayطaanku qad aysa waa ka quustay an yacbudahu اlmusaluun dadka tukanaya inay caabudaan walaakin lagu noqoyay fi taxriishi baynahum laakiin wuxuunan ka quusanin ee uu ku dadaalayaa yejtahidu shaydaanku waa dadaalayaa fi taxriishi isku dirid baynahum dhexdooda oo isku diro ayuu ku dadaalayaa in la caabudo isaga waa ka quustay laakiin inuu isku diro ayuu ka shaqaynayaa bacdu riwaayaat waxay leeyihiin qad aysa an yacbudahu lmusalluuna fi jaziirati alcarab jaziirat alcarab in lagu caabudo shaydaanku waa ka quustay laakiin inuu dadka isku diro taasuunan ka quusanin qaala wfi lbaabi can anasi wasulaymaana bni camrin wasulaymaana bni camr bni اlaxwas can abiihi qaala hada xadiidu xasan wa abu sufyaan ismhu dalxat bnu naafic ayaa la yihaahdaa ayb qaala baabu ma jaءa fi islaaxi dati اlbeyn wuxuu ku yimid islaaxu dati اlbeyn dadka dhexdooda in la heshiisiiyo qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna abu axmed wahuwa الzubayriyu qala xadaثna sufyaan xa xadaثna maxmuud bnu haylaan qala xadaثna bishr bnu sariy waabu axmeda qala xadaثna sufyaan can ibni khuhayn can shahr bni xawshab can asmaa binti yaziida qalat qala rasuulu اlah sal ly slam laa yaxilu اlkadibu ila fi halaaث beenta ma banaano ma xalaal aha ilaa saddex arrimood maahan yuxadiثu rajulu imra'atahu ninku haweentiisuu la sheekaysanayaa liyurdiyahaa si uu u raaligeliyo oo xiriirkooduna u fiicnaado ay u raaligeliyo waalkadibu fi lxarbi beenta marka dagaalka dhexdeeda la isticmaalayo waalkadibu iyo beenta liyuslixa bayna annaas dad dhexdood in in la heshiisiiyo wa qaala maxmuudun fi xadiidihi laa yasluxu lkadibu ila fi halaath qala hada xadiidu xasanu laa nacrifhu min xadiidi asmaa ila min xadiidi bni khuhayn marka haddii beenta loo ruqseeyey waxaa laga qaadanaya islaax daati lbeyn inuu wax weyn yahay qaala warawaa daawuud bnu abi hindin hada alxadiida can shahr bni xawshab can الnabiyi sal ly slam walam yadkur fiihi can asmaa kuma delin qaala xadaثna abu kurayb qala xadaثna bnu abi zaa'idata can daawuuda bni abi hindin qala wxadaثna axmed bnu manic qala xadaثna ismaaciil bnu ibraahim marka xadiidkan hadda daawuud ibn abi hindi waa kii hadda uu soo ishaaray warawaa daawuud bnu abi hindin sanadkiisii waay marka daawuud bnu abi hindin can shahr bni xawshab can asmaa binti yaziid waay yani waxaan ujeedaa can shahr bni xawshab can الnabiy sal ا l slam asmaa buunan sheegin waa mursal qala wxadaثna axmed bnu manic qala xadaثna ismaaciil bnu ibrahim can macmari can الzuhriy can xumayd bni cabdالraxman can umihi umi kulhumi binti cuqbata qalat samictu rasuula اllahi sal l slam yaqul laysa bilkaadibi beenaala ma aha man aslaxa bayna الnaasi qofka dadka dhexdooda heshiisiinayo faqaala khayra yidhi ow amase namaa khayran ama khayr siyaadiyey ayb marka xumaydkan waa xumayd bn cabdiraxmaan bni cawf qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala baabu ma jaءa fi اlkhiyaanaةi wاlgishi khiyaanada iyo gishka wuxuu ku yimid qala xadaثna qutaybaة huwa bnu saciid qala xadaثna اleyth huwa bnu sacdin اlfahmiy can yaxya bni saciidi huwa alansaariyu can moxamed bni yaxya bni xabaan can lu'lu'ata wahiya maqbulaة ayb can abi sirmata ana rasuula اllahi sal l slama qaal man daara qofkii dhibtamo daara allahu bihi alla wou la dhibtamaya yani allaa dhibaya waay ninka dadka dhibo waa la dhibaya isagan allaa dhibaya waman shaaqa shaqa allahu calayhi ninkii dhib dhibtamo shaqa allahu calayhi ilaahay baa dhibaya isagana korkiisa ayb marka aljazaa min jinsi اlcamal qofku marka waa inuu iska ilaaliyo dadka dhibkooda khiyaanada iyo qishkana waa dad dhibid waay qala wfi lbaabi can abi bakrin qala hada xadiidu xasanu gariib qala xadaثna cabd bnu xumayd qala xadaثna zayd bnu اlxubaabi اlcukliyu qala xadaثna abu salamata اlkindiyu abu salamata اlkindiyu shayku lzayd bni xubaab majhuul rawaa lahu tirmidiyu ninkan marka jahaala ku sugan qala xadaثna farqd الsabqiyu wahuwa farqd bnu yacquub aلsabkiyu saduq caabid lakinahu layin اlxadiiث tirmidi ibnu maajaha u wariyaan can murata bni sharaaxiil alhamdaniy wa huwa طayib murata طayib ayaa la yihahdaa hiqaة caabid sanadkan marka waa owha asaniidi sidiiq abu bakrin الsidiiq asaniidda ka timaada sanadka ugu daciifsan kan waa farqad can murata can abi bakrin sida ay asaxulasaniid u jirto awhalasaniidna waa jirtaa ayb can abi bakrin isidiiq qaala qaala rasuulu llahi sal l slama malcuunun waa ku naxariista alle laga fogeeyey man daara mu'minan mu'min qofkii la dhibtamo ow makara bihi ama khiyaano oo shirqoolo oo dhakro qaala hada xadiidu gariib xadiidkan marka daciif weeyaanoo lidacfi abi salamata alkindiy iyo farqad laftiisa qaala baabu maa jaءa fii xaqi اljiwaar deriska xaqiisa wixii ku yimid qala xadaثna mxamed bnu cabdilaclى qala xadaثna sufyaan can dawuda bni shaabuura wabashir bni wabashiiri abi ismaaciil dawud bnu shaabuur hiqat rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab lmufrad wtirmidiyu wanasaa-iyu bashiirkaana waa bashiir bnu salmaan abu ismaaciil alkindiyu hiqatun hiqatun yuqrib ayb ayb can mujaahidin ana cabdallaahi bna camrin dubixat lahu shaatun ri ayaa loo qalay fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa falamaa jaa-a dubixat shaatun ri baa la qalay lahu isaga yanii isagaa marka ridaasi loo qalay bimacnaa inuu markaasi cuno ama lagu markaas uu cunto ahaan hilib ahaan u cuno falamaa jaa markuu yimid qaala wuxuu yidhi ahdaytum lijaarin alyahuudiy dariskeenna yahuudigaa ma siiseenoo ma u hadiyeyseen ahdaytum lijaarina alyahuudiyi dariskeenna yahuudigaa ma siiseen samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarihuhu kama uunan zuulin jibriil inuu ii dardaarmayo deriska shanigiisa ilaa aan maleeyey inuu dhaxal siinayo deriska yani inuu dhaxal siinayo macnaha wuxuu ka wadaa derisnimadaba in laysku dhexlaayo oo qofka hadduu dhinto deriskiisa waa dhexlayaa ilaa aan saa u maleeyeyba inuu la soo degi doono ayb marka deriska waxaa laga qaadanaya inuu xaq leeyahay gaal haddii uu yahay xataa derisnimada xaqeeda u yeelanayo qala fi lbaabi can caaishata wbni cabaas wcuqbata bni caamir waabi hurayrata waanas cabdillaahi bni camrin walmiqdaad bni lswad waabi shurayxin waabi umaama qala hada xadiidu xasanu gariibu min hada lwajhi waqad ruwiya hada alxadiidu can mujaahidi can caaishata waabi hurayrata ayضa can الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslam qala xadaana qutaybatu qala xadaana leysu bnu sacdi can yaxya bni saciid can abi bakrin whuwa bnu mxamed bni cmr bni xasmi can camrata can caaishaةa ana rasuula اlahi sal l slama qaal maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu anahu sayuwarihuhu jibriil kama zuulin inuu ii dardaarmayo dariska ilaa aan maleeyey inuu dhaxal siinayo qala xadaana axmed bnu mxamed qala akhbarana cabdullahi bn اlmubaarak can xaywata bni shurayxi can shurxbiila bni shariikin can abi cabdالرaحman الxubuliy can cabdillaahi bni camrin qaala qaala rasuulu lah sal l slam khayru lasxaabi cinda allahi asxaab ilaahay agtiisa kuwa ugu khayr badan khayruhum lisaaxibihi saaxibkiisa kan ugu khayr badan wakhayru ljiiraani cinda allahi deris ilaahay agtiisa kuwa ugu khayr badanna khayruhum lijaarihi waa kan deriskiisa u khayr badan qaala hada xadiidu xasanu gariib waabuu cabdالraحman اlxubuliyu ismuhu cabdullahi bnu yaziid qaala baabu maa jaءa fi lixsaani ilى اlkhadm wuxuu ku yimid in loo ixsaan falo adeegayaasha kuwa adiga ku adeegaya in aa u ixsaan fasho adeegaha qaala xadaثna bundaar qaala xadaثna cabdالرaحman bni mahdiy qaala xadaثna sufyaan can waasilin can اlmacruur bni suweyd can abi darin qaala qaala rasuulu الlah sal ه slam ikhwaanukm walaalihiin jacalahum allahu fityatan allah wuxuu idinkaga dhigay wiilal idiin adeego ayuu alla idinkaga dhigay fityatan ayaa qoran nusqada nusqa saasay dhigaysaa ayib fitnatanna nusqaa dhigayso fitnatan sawaabkiisu marka fityatan suu kuu dhiga adi fityatan idinkana taxta aydiikum wuxuu yeelay alla gacmihiina hoostooduu yeelay oo inay idin hoos yimaadaan faman kaana akuuhu qofkuu walaalkii yahay taxta yadihi gacantiisa hoosteeda falyuطcimhu min طacaamihi cuntadiisa ha ka quudiyo waliyulbishu min libaasihi dharkiisana haka ha uga labiso oo yani dhar ha u gado walaa yukalifhu yaanu ku kalifin maa yaqlibhu wax ka qaalib noqonayo fain kallafahu hadduu ku kallifo maa yaqlibuhu wax ka qaalib noqonaya falyuxinhu ha u kaalmeeyo qaala wafi lbaabi can caliyin waumi salamata wabni cumar waabi hurayrata qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qaala xadaana axmed bnu manic qaala akhbaranaa yaziid bnu haaruun can hamaami bni yaxya can farqadi can murata can abi bakrin waa sanadkii soo laabtay kii abi bakr can الnabiy sal l slama qaal laa yadkulu اljanata jannada ma galo sayiu اlmalakati mid habdhaqankiisu xun yahay almalaka waa habdhaqanka qaala hada xadiidu غariib waqad takalama ayubu الsakhtiyaaniy wagayru waaxidi fi farqadin الsabaqiy min qibali xifdihi buu uga hadlay qaala baabu الnahyi can darbi اlkhadami wa shatmihim shaqaalaha in la dharbaaxo iska reebidda la yska reebay wa shatmihim iyo in la caayo ninka adiga shaqada kuu shaqeeyo ama booyaasa kuu shaqaysa ha noqoto ama shaqaale adiga kuu shaqeeyo ha noqdo ama addoon ha iska ahaado in marka la dharbaaxo ama la caayo loo gacan qaado iska reebidda la yska reebay dadkii muslimiinta sidaanay samaynayaan gaaladiina waxaan waxay leeyihiin waa xadgudub annagiina kitaabkiisaana noogu taalla wariyaan la- gacan loo qaadin ayaa ku taalla kitaabkeena qofkii marka kitaabka aaminsanaaye muslimka ahaana saas waa u dharbaaxa wuxuu waa garaaca wuxuu rabuu ku sameynay gaaladiina waxay leeyihiin in la dharbaaxo waa qalad wixii kitaabka iyagaa sheegaya meeshaan masaladan waa gariib aad u waay. innaga waxaa laga yaabaa soomaalida xoogaa saas ma sameeyaan oo soomaalidu dad xoogaa waxa waaye uma dul qaadanayaan gumaysiga dharbaaxada iyo waxyaabaha qaabdarada xoogaa soomaaliga waa ka dagaalama xoogaa dabcigaa saas ah soomaaliga laakiin haddaad aragtaan yani dhulkan carabta khaliijka waxaa ka jira waa yaabaysaa cunug yar baad arkaysaa nin isaga ka weyn oo iska dharbaaxa maanta waddadii dhexdeedu ku dharbaaxa warsahan si ma aha haddaad tira adiga maxaa kaa galay uu kuleeyahay qofka weyn oo muslim ah weliba haddana yani islaamnimadii weynaantii maxaa intaas wax ma sameynaysa miya waxyaabaha dadka qaar ay ku nacayaan waxyaabahaas waay leanna bani aadamka quluubti quluubtooda waxaa la yidhaahdaa jubilat ilquluubu bixubi man axsana ilayha xikmad waay maana quluubta waxaa lagu abuuray qofka u ixsaan fala inay jeclaato ninka adiga ku dharbaaxaya ku ulaynaya marna ma jeclaanaysid inkastoo diintu ay ku amrayso adiga walaagaaga iyo jacaylkaagu meeluu ku dhisnaana oo tawxiidkuu ku dhisan yahay nacam oo ninkan hadduu xataa ku garaaco gaal iyo asaga isagaa sokeeyo laakiin dadka hadda jooga de sidaasi qof mu'minoo de iimaan fahamsan ayay saas ka dhaadhacsamaysaa laakiin qof oo yani isagaba iska gelabgelab ah war haddii iimaan laysku qiimeynayo muxuu ii garaacaa buu leeyahay anigaba mu'minaan ahay laa ilaha illa allah baan leeyahay ayb marka waxa in la fahmo u baahan waay ayb mararka qaar cayda haddana nacam nasabkiisuu ku caynaa wuxuu ku caynayaa waddankii uu ka yimid uu ku caynaa nacam waa dharbaaxayaa nasabyadiisuu ku caynaa nacam ay diinin haadaa marka nacam waxaas diin maa waxaas qiraaya marka nacam qala xadaثna axmed bn mxamed qala xadaثna cabdullahi can fudayl bni غazwan can bni abi nucmin can abi hurayrata qaal qala abulqasim slى اllahu عalayhi waslm nabiyu tawbati nabiyu tawba nebiga asmaadiisay ka mid ahayd man qadafa mamluukahu addoonkiisa qofkii qadfo oo zino iyo ku caayo beri'an xaal uu yahay beri mima qaala lahu wuxuu ku yidhina uu beri ka yahay lagu yidhi mima qaala lahu wuxuu ku yidhina beri u ka yahay aqaama calayhi alxadda xadkuu ka oogaa alla yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ilaa an yakuuna inuu ahaanayo maahane kamaa qaala sidii uu yidhi ninkii addoonkiisa ku yidhaahdo zaaniyahow ku yidhaahdo ama gabadha u shaqaynayso saas yidhaahdo oo isdhahaya adiga lagaagama garsoorayo ee adduunyada markaa addoonka ee qofka addoonkaa dabcan sayidkiisa looma xadaayo adduunka marka la joogo cuquubada adduunka aakhirada laakiin waa loo qabana xadiidkana marka yowma alqiyaamati mafhuum bay leedahay waxaa laga qabanaa fi dunyaa inaan loo xadaynin leanna kafaa-a kama dhexayso labadooda yowma alqiyaama mafhuum bay leedahay fi dunyaa xadulqadaf loogu dhufan maayo laakiin fi laakhira waa loogu waa lo- waa loogu dhufana yaa daran marka aakhiro in lagu dhuftay adduunka aakhiradaa daran ilaa an yakuuna kamaa qaala sidii uu yidhi hadday dhab ahayd waa la dhaafaa marka qaala hada xadiidu xasanu صaxiix qalahu fi lbaabi can suweyd bni muqarinin wacabdillaahi bni cumar dadka xornimada wax weyn waay qofka inuu xor yahay wax nicmo aada u weyn waay nacam marka hadda qofka isagoo hadda addoon maba joogay qofki yacni qofkii xor ah haddii haddana mucaamaladii addoon loola dhaqma aaday u foolxun tahay nacam wabnu abi nucmin huwa cabduraxman bni abi nucmin albajaliyu yukna abalxakam qala xadaثna maxmud bnu haylan qala xadaثna muhammel qala xadaثna sufyaan can اlacmash can ibrahima ataymiy can abihi can abi mascuudi qaal kuntu adribu mamluukan lii addoon aan leeyahay ayaan garaacayay fasamictu qaa'ila min khalfii gadaashaydan waxaan ka maqlay qof dhahayo yaquulu dhahay iclam ogow abaa mascuudin ya abaa mascuud iclam abaa mascuud abuu mascuudo war ogow faltafattu waa soo fiiriyey faidaa ana birasuuli llahi sal ll ly slam waaba nebigaba waxa aan arkay faqaala wuxuu yidhi lallaahu alle aqdaru calayka waa aqdaru waa mid karid badan calayka adiga korkaaga ku awood badan ayb ninka adiga kaaga awood badan caleyhi kan korkiisa yani adiga ninkan sidaad uga awood badan tahay waxaa kaaga awood badan allah subxaanahu watacaala saad kan adiga uga awood badan tahay si ka darana alla kaaga awood badan yahy war isjir waayo marka oo is ogow qaala abu mascuud famaa darabtu mamluukan lii bacda dalika addoon aan leeyahay ma dharbaaxin mana garaacin markaas ka bacdi qaala hada xadiidu xasanu صaxiix ibrahim الtaymiyu huwa ibrahim bnu yaziid bni shariik hada akhiruh wallah aclam slى اllah wslm lى nabiyina